jaamacadda balaasma faraceeda magaalada jowhar ayaa soo qabanqaabisay munaasabad qoratuur ah oo la xiriira bixinta deeq waxbarasho oo loogu talagalay bulshada magaalada jowhar cabdulaahi sheekh bashiir gudoomiyaha jaamacadda balaasma faraceeda magaalada jowhar ayaa sheegay in ay joogtayn doonaan deeqda waxbarasho ay siiyaan ardayda magaalada jowhar ustaadiin maanta waxaan u joognaa barnaamij ay mu'asasada jaamacadda balaasma ugu talagashay ardada reer jowhar barnaamijkaas oo ah deeq waxbarasho oo lagu helaayo qaab qorituur ah run ahaantii barnaamijkan jaamacadda balaasma waxay soo bilowday markii magaalada jowhar imaatay ilaa ay haddana barnaamijkan waa la joogteeyo si joogtaah ayaa arday soomaaliyeed uga faa'iidaysato sanad kasta waxay jaamacadda balaasma toban arday si qorituur ay ugu qubataa xarunta jaamacadda balaasma ee magaaladan jowhar run ahaantii scholarship-yada jaamacadda balaasma ay bixiso keliya ma aha scholarshipkan hadartan aan u joogno jaamacaddu waxay scholarship ay siisaa wasaaradda waxbarashada dowladgoleedka hirshabeelle sidoo kale jaamacadda waxay deeq waxbarasho oo free ay ka dhigtay kuliyadaha educationka iyo agricultureka sidoo kale jaamacadda waxay deeq waxbarasho fri ay siisay iskuulaadka magaalada jowar annagoo ka duulayna marka baahiyaha loo qabo deeqaha waxbarasho ardayga oo nasiibkiisa u yeelan waaye midda wasaaradda iyo midda iskuulaadka jaamacadda waxay u samaysay marka nidaamka ah deeqda waxbarasho ee qorituurka ee jaamacadda balasma oo sanad kasto ay halkan ku qabato intaan ardaya iska soo diiwaangelisay deeqda waxbarasho maanta waxaan rajaynaynaa insha allah dhammaantood inay wada guulaystaan inta guulaysatama inta kalena way wada guulaysanayeen sida ay ardada loogu soo sharxay markii ay isdiiwaangelinayeen qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la dhiirigeliyo ardayda run ahaantii farxad weyn ayay ii tahay inaan qayb ka ahaado maxaan idhahdaa bahda waxbarashada maxaan idhahdaa degmada jowhar sidoo kalente anoo ku hadlaayo afka maxaan idhahdaa maamulayaasha degmada jowhar waxaan aad iyo aad ugu hambalaynaynaa jaamacadda balaasma kaalinta mugale ee ay ka qaadanayso maxaan idhahdaa waxbarashada magaalada ay ka qaadanayso alabta waxawaaye waa maalin farxad leh inaan maanta goobjoog u ahaano arday ku tartamaysa nasiibkooda boqtoo nasiib oo scholarship ay siinayso jaamacadda balasma university si aad ogtihiin jaamacadda balasma waxay ka mid tahay jaamacadaha ku yaalla degmada jowhar khaasatan jaamacadaha ugu tayada fiican oo ku yaallo dhanka horumarinta waxbarashada
fursaddan hadda hortiina taalo oo ah in ku dhowaad konton arday ama boqol arday meel laisugu keeno oo la yidhaahdo bal nin walba nasiibkiisa ha ka faa'idaysto si uu u helo waxbarasho free ah anaga fursaddaas maynan soo helin horta anaga waxbarashada waxaan ku qasbanaanay qaarkeen inay juhar ka tagaan oo xamar aadaan qaarkeen inay dibadda aadaan marka fursadda haysatiin waxaan rajayaha inaad si fiican uga faa'idaysan doontaan waxaan ka mid ahay ardayda dhigata jaamacadda balaasma khaasatan waxaan ka mid ahay ardayda ku guulaysatay scholarshipka ee bixisa jaamacadda balaasma waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan qaybjoog aan ka ahay goobjoog saddex difcadood oo difcadii saddexaad maanta ee halkan qoratuurka ee u fadhiso aadaan ugu faraxsanahay intaani inka badan inay iska soo diiwaangelisaan jeclaa jaamacadda waxaan dareemayaa ardayda sanadkan ka qalin jibisa hirshabeelle intaan way ka badan yihiin jaamacadda balaasma waxa ay ka mid tahay jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar waxayna sanad walba ay bixisaa deeq waxbarasho oo loogu talagalay bulshada ku sugan magaalada jowhar